bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walba oo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaa taariikhdu ay ku astaysan tahay toddobiyo tobanka bisha seteembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in khasaarooyin kala duwan ay ka dhasheen dagaal halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo isku dhinacaya sidoo kale xoogo ka tirsan ururka al-shabaab dagaal aada u xoogan oo ahaa weerar ay ciidamada al-shabaab ku qaadeen fariisimo ay degmadaasi ku lahaayeen kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa la tilmaamayaa inay ka dhasheen khasaarooyin soo gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay ayadoona dhanka kale al-shabaab ay guula ka sheegatay dagaaladaasi waxayna tilmaameen barta koontor ku taala degmada afgooye ay weerarku qaadeen inay gacanta ku dhigeen sidoo kalena halkaasi ay ku gowraceen tiro ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya sida u tilmaamay afhayeen u hadlay al-shabaab oo la hadlayay mid ka mida idaacadaha ku hadla afka ururkaasi ma jiro weli wax war oo kasoo baxay dhanka ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya saraakiishooda gobolka shabeellaha hoose sidoo kalena weli kama hadlin arrintani maamulka gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan kan degmada afgooye oo maanta ay ka dhacday dhacdadani xaalada degmada ayaa haatan la tilmaamaya inay tahay mid degan inkastoo aysan jirin wax carqalada oo ku yimid isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga qaybihiisa kala duwan ee degmadaasi waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay al-shabaab weerare ay ku qaadayeen goobihii dhowaan lagala wareegay ee ka midka ah gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale gobolla ka mid a kuwa koonfureed ee dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay khilaafka la sheegaya inuu kala dhexeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uuna tilmaamay cabdiweli sheekh axmed inaysan jirin wax khilaaf oo u dhexeeya madaxweynaha iyo sidoo kale xukuumadda soomaaliya xilli uu la hadlayay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada london waxaan rabay inaan in yar wax ka taabto kelmad la soo qaday oo leeyi khilaaf khilaaf ma jiro laakiin dee websaytyadan iyo waxaan si aada u akhrisaan waa in wax lagu qoraa ya siaad u akrinaysaan waa in la yidhaha xalayto waa la kala baryay oo bahalkii weeyo sidaasa waxaan idiin sheegayaa madaxda qaranka aanu midaysan fikrado waa lagu kala duwanaanayaa war awrka saan ha loo raro iyo saan ha loo raro waa lagu kala duwanaanaya laakiin taa khilaaf maaha xukuumadayda iyo madaxweynahaga waxaa naga go-an inaanan dalkan leanna ma awoodno khilaaf runti hawsha noo taalla ma ma awoodno mana dhibaateyn karno mararka ummadeenna oo doonaysa in horey loo dhaqaaqo in cadowga laga adkaado in la dhiso dalkii in sharciyad shuruucdii iyo iyo garsoorkii la soo celiyo in maamuladii la dhiso in federaalkii la dhiso hawl aada u fara badan baa noo taalla marka ma awoodno mana yeelayno mana ku socono waana ka midaysana arrintaas laakiin webs websaydyada markaad wax ku aragtaan de adiguna telefoon intaad soo dirtaan hadayna waa waad iskhilaafsan tihiin oo sidaas weeye hana sii caraaminina websaydyadaas waxay rabaan ba iska qura walaalayaal dalkiinii maantayto wuxuu u jihaysa waana idinku bishaareynhayaa runtii anoo ku ganacsan baana hadalkaas idin leeyahay wanaagga xaggeeda u jeedis
wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoosena waxa ay tilmaamayaan in shirkii ka soconaya magaaladaasi uu u muuqanaya mid hakad uu kusoo wajahan yahay ka gadaal markii ergooyin dhowra ay isaga baxeen shirka ka soconaya magaalada kismaayo wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in dhinacyada kasoo horjeeda maamulka jubba ee hogaaminaya sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe ay shirka ka baxeen ayadoona maalintii shalay ahaa shirkan ay hore u diideen ka qaybgalkiisa garabka oo hogaaminayo barre aadan shira barre hiiraale mid ka mid a salaadiinta ku dhaqan magaalada kismaayo qayb ka ahaa dadkii ka baxay kaas ayaa ku eedeeyey dowladda federaalk ee soomaaliya in wax ay marin habaabinayso sidoo kalena waxa uu tilmaamay in shirka uu yahay mid u gaar ah maamulka uu hogaaminaya axmed madoobe degesaanba fiirna waxaan idhi qolo shir gaarada weeye kii aad ku ballansanayden oo caalamku idiin ballamiyey madax sababto ahaa hoggaan baa jira liidar baa jira system baan anagu leenahay oo aanu u heshis qaadanayno oo aanu u xisaabtamayno oo u nada qaadanayno ee beelaha soomaaliyeed oo danta iyo duruufu naga dhexeeya oo nalagu wada dhibaateeyey gobolka iyo kabeel ahaanba markaan ka hadlahayo system annaga aanu annagu bahalka layaada u tanaasulno aan kuna xisaabtanno noogu samaysan ma ay dhicin waxa weeye hal qolo shir ay leeyihiin oo meel ay ku joogaan hal guruub oo hal garaba baanu soo gallay markaanu aragnayna waa isaga baxnay nasiib dara markaa dawladda soomaaliyeedna waa joogtay hadday garabka u yimaadeen inay wuxuu hagaajiyaan waxa weeye waa waa arrin nasiib darro ah iyagaa yaqaana guddoomiyihii gobolka gardaaray waa ka baxay saraabiintii waxgaradkii annagoo ah waa ka baxnay waxaan uga baxay wax kale anoo faahfaahin waan ku sababaynayaa inay meel ka dhac tahay in hal garaba shir loo madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shirkaasi maalintii shalay aha furayana wuxuu ugu baaqay dhinacyada kasoo jeeda deegaanada jubbooyinka iyo gedo in wax waliba wadahadal lagu dhammeeyo maamulkaasina loo baahan yahay inuu noqdo mid u gogol xaro gobo- maamul goboleedyada kale ee ku daba xiran ee dhowaan looga dhawaaqi doono qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale maamulka ku wargeliyey ka arriminaya deegaanada jubbooyinka oo hogaaminaya sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe in ay la fariisaan cid waliba oo wax ka tabanayso wadahadalna lagu xaliyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxay ballan qaadaysaa cid kasta oo konseen qabtahay horta kow dowladdu inay dhegaysato haddii ay jubbooyinka ay khusaysana maamulkan in loo keeno layidhaaho dadka dhegaysta waa kana hebel iyo hebel iyo hebelaa jooga iyo heblaayo iyo reer hebel iyo degaan hebel dadkiisii dhegaysta la fariista aadaan u hubnaa hadday la fariistaan inay inay inay waxayso welibana dowladdu ay ku darto maamulka inay ku garab istaagto dadka inay la qanciso haddii dadku ay waxa ay tabanayaan ay xoog badin ama sax loo arkana maamulka in la yidhaahdo meeshaan muxuu ahay ka dabca oo maxaanku idhahday garabka u raariciya dadka waxaan rabnaa shirkani marka dadka fadhiya ee ka soo qayb galay ee deegaanka akhyaartii odayaashii deegaanka ah in badanoo kalea idiin soo socota u sii diyaargarooba dad badanaa maalin walba muxuu ahay jamaahiira imaan doonta oo shirka ku soo biiri doonta oo wadi doonta dowladda federaalk ee soomaaliya waxay boqolkiiba boqol committed ku tahay oo dhabka ah meeshaani in maamul ka dhismo waxaan ku baaqaynaa oo maxaan ku idhahda dadweynaha reer jubbo ugu baaqaynaa mar walba in ay garab u raariciyaan walaalahooda soomaalida ah ee uun ama wax un tabanaya ee jeclaan lahaa in la dhagaysto dadku inta badan meeshii ay u arkaan maslaxadda inay ku jirto unbaa la aadi doonaa laakiin qof walba wuxuu xaq u leeyahay in la dhagaysto waxaan rabnaa gobolladan jubbooyinka taariikhiyan iyo macnaha ay soomaaliya ugu fadhiyaan axmed waa ka hadlay hogaamiyaha yani haddii mushkilada jubbooyinka ay xalisanto culays weyn oo weyn oo weyn ayaa soomaaliya ka degay waddo maxaanku idhahday soomaalida inteeda kale ay ku daysatay daba kacdane way ka furmaysaayo muxuu ahay lagu daysado halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexena waxaa lagu guulaystay in la hakiyo fatahaad u sameeyey webiga shabeelle taasuuna uu ka geystay qayba ka mid a gudaha degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe qaybaha uu fatahaadda ka geystay gudaha magaalada jowhar waxaa ka mid ah xaafadda horseed oo ka mid ah xaafadaha degmadaasi waxaana la tilmaamayaa in subaxnimadii hore ee saakay biyaha fatahaya ay hakadgeliyeen ganacsigii suuqa weyn ee xaafadaasi ku yiil ee degmada jowhar sidoo kalena waxaa laga barakacay qaybo ka mid a xaafadaasi oo ay saameyn ku yeesheen fatahaadda uu sameynaya webiga dadka ku dhaqan xaafadda iyo sidoo kale ganacsatada suuqa ugu weyn ee degmada jowhar ayaa gurmad ay sameeyeen ugu dambeyn waxay ku guulaysteen inay ka hortagaan biyaha fatahayay ee webiga ka burqan taasoona ay dadka ku aanaynayaan inay tahay tii ugu xooganeed ee ebed lagu arko webiga shabeelle gaar ahaan inta marta magaalada jowhar ee xarunta gobolkaasi dhowaan ayaa lagu xasuustaa webiga shabeelle inuu ka fatay qaybo badan oo ka mid a gudaha gobolka shabeellaha dhexe taasuuna saameyn uu ku yeeshay dadka iyo duunyada ku dhaqan gudaha gobolkaasi gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka soomaaliya daahir amiin jeesow ayaa ka digay degdega uu tilmaamay in lagu hayo dhisidda maamul goboleedyada laga hirgelinayo gudaha dalka soomaaliya asigoona tilmaamay haatan in caqabad xoogan ay ka taagan tahay magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay halkaas oo ay ka jiraan maamullo laba oo isbarbaryaacaya waxa uuna tilmaamay daahir amiin jeesow in arrintani loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo isagu qayb ka ah guddiga baarlamaanka soomaaliya ugu xilsaaran amniga iyo sidoo kale hirgelinta federaalisimka ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ee soomaaliya ay u muuqanayso mid haatan ku degdegaysa oo hirgelinta iyo dhisidda maamul goboleedyada laga hirgelinayo gudaha dalka soomaaliya degdegaa la dareemayaa shacabka soomaaliyeed la degdegaas wax buu ka hadlaynayaa waad arkaysaa baydhabo maanta inay ay laba maamul ay leedahay meesha la yidhaahdo jubbada hoose iyo jubbada dhexe hiigado buuqa ka jira waad arkaysaa muxuu ahay jubbada dhexe xurba maaha hal tuulo xurka maaha yaa u matala yaa ugu qayb galay yaa jubbalandida la sheegaayo meeqaa goboloo jubbaland madaxooda oo ku midoobay imisaa muxuu ahay jubbada dhaha xaggay mari goormaa dib u heshiisiinta la sameeyey waxaasoo dhan waxa weeyaan waa waa waa qof kasta oo waa garan karaa anigu waxaan leeyahay waxaa weeye degdeg hala joojiyo dadka kan hamaraan habka uu tilmaamayo dastuurkii lagu soo heshiiyey ee dowladdan lagu dhisay laakiin waxaan leeyahay oo aan nooxan faran aan ku sheegaya waxay tahay sharciga haddaan la marin hadduu dhibaato ka yimaado borobaleenkii ka yimaado waxaa dusha u ridinaya ciddii gurbaankaas garaaca qaar ka mid a fanaaniinta ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxa ay cabasho u gudbiyeen madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyagoona ka dacwoonayay fal ay tilmaameen inuu kula kacay wasiirka xanaanada beeraha ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxay tilmaameen in arrin gardaraa uu ku sameeyey wasiirka sida hadalka ay u dhigeen ayagoona tilmaamay in mid ka mid ah fanaaniintaasi oo ka shaqaynayay wasaaraddaasi in muddo ah wax mushaareen aan qaadanin haatan lagu wargeliyey in shaqadu isaga tago ayagoona dhanka kale tilmaamay in dhowaan ay la kulmeen wasiirka waxayna sheegeen inuu u sheegay in la xali doono arrimahaasi dibna ugu laaban doono shaqaalaha ama howlwadeennada wasaaraddaasi si loo xaliyo arrinta muranka ah fanaaniintan oo tiro ah ayaa waxay tilmaameen in xukuumadda soomaaliya ay ugu baaqayaan in laga horwareejiyo wasiirka beeraha ee xukuumadda soomaaliya shacabka kaasoo ay tilmaameen in dhibaato xoogani uu ku hayo sida hadalka ay u dhigeen warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh